In ka badan boqol toban iyo tadhawo arday oo ka kala socday madaarista Qur'aanka Kariimka ee magaalada Beledweyne ayaa masjidka Al Huda loogu soo xiray tartan Qur'aan akhris ah, kaasi oo ay taabagelisay Jamciyatu Siraaj. Tartankan oo socday muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa ardayda ku tartamaya soddonka juz, labatanka juz, shan iyo tobanka juz, tobanka juz iyo shanta juz ee Qur'aanka Kariimka. Sheekh Maxamuud Xasan Nuuni xaakimka tartanka ayaa ka warbixiyay heerar kala duwan ay soo mareen tartanka.
ilaahay aan barakay aan leenahay intii ka qayb gashay fikir iyo waqti iyo maal kaga qayb gashayna ilaahay miisaankooda xasanaadka ugu daro tartanka aad iyo aad ayuu horta munaafasada sanadkan ay qawi u ahayd ardaydana way badnaayeen waxaan leenahay marka sanadba sanadka ka dambeeya inay adcaaf mudaacafa ay noqdaan ardayda oo qur-aanka tartanka la qabanayo wuxuu ulajeeddada waxay tahay in la jeclaysiiyo dadka qur-aanka ilmaha yaryar dadka waaweyn kulli inay qur-aanka jeclaadaan waqti geliyaan maal ku bixiyaan xifdiyaan ay ku dhaqmaan oo ilaahay subxaanahu watacaala ay ugu dhowaadaan sanadkii hore iyo sanadkan farqi weyn ayaa u dhexeeya himmadii ayaa kor u kacday mucallimiintii allaha barakeeye iyagana ardaydan soo saaray dadaal badan ayay sameeyeen taxkiimkay ku wadi jireen laakiin waxaa laga yaabaa arday aan gefin qur-aanksu u soo fadhiistay aan ii dhihin inuusan soo bixin hadhow taasaa waxaa laga yaabaa xoogaa inay fajac aa laga yaabaa marka insha allahu tacaalaa waa ku kalsoonaynaynaa xifdigii iyo tajwiidkii iyo addihii intaas oo dhanaa laga fiirinaya hal meel keliya ma aha ha ka fiirini qaar ka mid ah marsalabta kasoo qayb gashay munaasabadda lagu soo xiraya tartankan ayaa bogaadiyey jamciyatu siraaja allaha subxaanahu wa tacaala ayaan u mahadcelinaa marka ugu horraysa na soo waafajiyey beedkiisa beed ka mida inaan imaanno haddii alla kuu diidin alxamdulilah ilaahay waxaan ugu mahad celinaynaa gaali islaam oo abuuray haddana islaam naga dhigi alxamdulilah nimcatulislaam waaliimaan marka labaad waxaan u mahad celinaa jamciyatu siraaju litaxfiidi alqur'aan alkariim jamciyadda u istaagti xifdinta qur'aanka kariimka barnaamijkan mucadiha ka gaarto jamciyatu siraaj dadaal weynay muujisay wax lagu tartamo kitaabka ilahay ugu fadli badan waxaan leenahay saantooda ilaahay ha ugu dhigo xaji cumro intay soo socdeen macnaha waxaa waaye safar dheer ay soo galeen waan ugu mahad celinaynaa qaar ka mid ah ardayda kaalmaha hore ka gashay tartanka oo raadiyo beeruula la hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay soo gaaraan heerkan bismillaah magacay waa maxamed isaaq cabdi waxaan waxaan ku tartamaya soddonka jus waxaana ka socdaa madaaris alwaxyeyn marka hore waxaan ugu mahadcelinayaa allah subxaana watacaala marka labaad waalidiinteeda marka saddexaad macalinka wax isoo baray alxamdulilah waa ku faraxsana maanta kaalin saddexaad ayaa galay alxamdulilah waa ku faraxsana
waayahay ma rajaynaysaa inaad tartamo kale aad sii gashid si aad kaalin wanaagsan usii gashay haa waa rajeynaya inaa qiraa'inka barto oo kaalmo galgala waa rajeynaa macalinkeyga oo saan isoo baratay macalin mukhtaar ilaaha barakeeyo iyo waalidkeyga oo dadaalka ila bixiyay macalin isaaq cabdi ilaaha barakeeyo labadooda cabdifataax maxamed nuur waxaan ka socdaa madaaris ulwaxyeen waxaan ku tartamayey ardayda ka mid ah tobanka jus ayaan ku tartamayey
waayahay kaalintee ayaa ka gashay tartankaani
kaalinta koowaad magacaygu waa maxaad isaaq cabdi waxaana ku tartamayay tobanka jus marka koowaad allaha u mahadcelinaa marka labaadna waalidiinteeda marka saddexaadna macalimiinta wax isoo bartaan mahadcelinaa waayahay tobanka jus aad ku tartamaysay markii ugu horreysay aad tartankaa ka qayb gashay miyaa mise waxaa jiray tartamo kale a hore usoo gashay markii ugu horreysaa tartanka qaybgalo bal ka war maadaama saddexaad aad gashay ma rajaynaysaa sanadaha kale inaad kaalinta kuwaad aad gasheed sideen maanta dareemaysaa
waa rajaynaya insha allah si farxad laan dareemaa tartanka waa tartankii shanaad ee ay qabato jamciyatu siraaja taasi ujeedkooda yahay horumarinta barashada qur-aanka kariimka